halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska africa iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce lix iyo labaatanka bisha februari sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
indhala-aanta ka jirta soomaaliya iyo somalilan waxaa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin dadka badan kun oo qof oo indhala dadka waxaa ku soo biira sanad walba kun oo qof oo indhalaba kusoo biira
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed axmed maxamuud shiine oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka dhakhaatiirta indhaha soomaaliyeed oo sheegay in sanad walba ay indhabeelaan kun oo qof oo soomaali ah waraysi ayaanu idinka hayna qodobada kale aad idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a goobo ka mid a xarumaha adeegyada asaasiga ah ee bulshada gobolka bokool oo horumar lagu sameeyey sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii toddobaadlaha ah ee arrim- arrimaha islaamka ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan meesha ka maqnayn marka horese warkii caalamka
murashaxiinta u tartamaysa inay ku guulaystaan inay noqdaan cidda xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka uga qayb qaadata tartanka doorashada madaxtinimada ayaa mar kale dood yeeshay doodan ayaa ka socota gobolka texas xilligan aan idila hadlayno waxaana si adag isku weeraray murashaxiinta kala duwan ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ku tartamaysa labada murashax ee kalaa ted cruz iyo marco rubio ayaa isku dayayay in ay weeqaan xawaaraha uu ku socdo murashaxa maalqabeenka ah donald trump oo ilaa imika guulo ka muujiyey ololihiisa murashaxnimo murashaxa lagu magacaabo marco rubio ayaa si aada u dhaleeceeyey maalqabeenka donald trump oo uu ku sheegay in uu ka soo horjeedo dadka sharci darada ku jooga maraykanka islamarkaana uu qaar badan oo ka mida dadkaasi uu ka shaqaalaysiiyey shirkadihiisa faraha badan leh ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay labaatan kalena way ku dhaawacmeen rasaas galabta ka dhacday gobolka kansas ee dalka maraykanka ciidamada ammaanka ayaa sheegay in dadka dhintay uu ka mid yahay qofkii isagu rasaastaasi furay qofka toogashada bilaabay ee dhacdadan mas-uulka ka ah ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid ka mida shaqaalaha warshada axel booliska ayaa qofkaasi dilay kadib markii uu dhowr qof toogasho ku dilay deegaanka heston ee gobolkaasi kansas degmadan ayaa ah degmo yar oo ay ku nool yihiin saddex kun iyo toddoba boqol oo qof booliskuna waxay sheegeen inaanay jirin ilaa imika faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dhacdadaasi
dalalka midooda yurub ayaa ku tala jira inay adkeeyaan sharciyada socdaalka ee isugudubka xuduudaha dalalkaasi arrintan ayaa daba socota qaxootiga tirada badan ee ku qulqulaya qaaradda yurub taasi oo culays dhaqaale saartay wadamada hodanka ah ee ku yaala qaaraddaasi wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee yurub ayaa ku kulmay magaalada brussels waxaanay sheegeen inay qasab ku noqon doonto in ay keligood go'aan qaataan haddii ay hoos u dhici weydo tirada qaxootiga kasoo gudbaya xadka dalka turkiga ka hor intaan la gaadhin kulanka ay leeyihiin turkiga iyo dalalka midooda yurub ee qabsoomi doona bisha dambe
wanaagsan dhegaystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan dr maxamed axmed maxamuud shiine oo ah dhakhtar indhaha ah una ololeeya ka hortaga indhala-aanta ayaa sheegay in lagu qiyaasay boqol iyo afartan kun oo qof inay indhala yihiin soomaaliya guud ahaan dr shiine oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka dhakhaatiirta indhaha ee soomaaliyeed ayaa sheegay in sanad walba ay indhabeelaan dad lagu qiyaasay afar iyo toban kun oo qof dr shiine oo haatan ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana howlo qalliino iyo daaweyn isugu jirta oo lagaga hortegayo indhala-aanta ka wada magaaladaasi ayaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ugu waramay magaalada muqdisho ugu horreyn wuxuu ka hadlayaa tirada guud ee qiyaas ahaan laga hayo dadka indhahala
indhala-aanta ka jirta soomaaliya iyo somalilan waxaa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin dadka badan kun oo qof oo indhala dadka waxaa ku soo biira sanad walba kun oo qof oo indhalaba kusoo biira sanad walba ha kusoo biira taasi waxay keenaysaa xaqiiq ahaan in tirada dadka indhahala ay aad iyo aad u fara badan yihiin xaqiiq ahaan waxa runtii la wadaa dadaallo la odhan karo waxa lagaga qabto indhala-aanta laakiin dadaaladaasi marka laysu wadageeyo ma buuxin karaan ama ma dabooli karaan inay ka hortagaan tirada kusoo beeraysa sanad walba ee afar iyo toban kuna ma dabooli karaan waan gartay Eh, ma sahlana in in intaas afar iyo toban kun ay sanad walba timaada marka maxaa sababa doctor Ee, indhala-aanta ee, xaqiiq ahaan badankeeda dadka indhala waa indhala-aan laga hortegi karo Ee, waxa ugu badan oo sabana waxaa ka mid ah caadka indhaha daboola oo da-da ku xidhan Ee, inkastoo jiraan dadan da-dooda weyneyn oo oo ku dhici karo laakiin boqolkiiba sagaashan wuxuu ku dhacaa dadka da-dooda ay lixdan kor u dhaafto Ee, indhala-aanta da-da la socotaa waxay u baahan tahay in wax laga qabto oo qalliin lagaga qabto xaqiiqa ahaan oo daawada wax kama tarto caadka muraadin wax kama taraan Ee, marka waxay u baahan tahay service in la helo howlgal caafimaad oo shaqaynaya taa ayaa yarayn karta tirada dadkan maarata dadka da-dooda way kor bay u kacaysaa indhala-aantuna da-day la socotaa ee weliba nooca caadka ah marka waa in la helaa ee, howlga- howl- howlwadeen caafimaad oo wax ka qaban kara dadka da-dooda sii weynaanayso ee indhala-aanta madaxa la sii gelaya waan gartay boqol iyo afartanka kun iyo afar iyo tobanka kun baa markaa israaceen oo sanadkii iyo soomaali guud iyo somalilandna eh, dadkee u badan eh, da-da markaynu ka hadlayno da-da waxaa u badan inta lixdan sano ka weyn ayaa u badan oo caadku ciradu la mid yahay qofku markuu gaboobo ayaa eh, isna u yimaadaa Eh, boqolkiiba sagaashan waxaa la yidhaha qofka dadka dadooda lixdan ay ka weyn tahay indhahooda caadku wuu soo galaa Eh, laakiin waxa kaliya laga waxa laga qaban kara waxa weeye in qalliin loo sameeyo qalliinka oo qofka araggiisii soo celinaya boqolkiiba boqol Ee, qalliinkaasina waxaa la yidhaahdaa waa qalliinka ugu badan ee caalamka laga qabto maraykanka oo kale sanad walba in ka badan shan milyan oo qalliinka ee, indhala-aanta wax laga qabanaya ayaa lagu sameeyaa nooca weliba caadka ee kataraaga ah Ee, indiya oo kale ilaa is- afar milyan baa lagu sameeyaa caalamka marka lasoo gedageeyo in ku dhow boqol kun boqol milyan oo qof maaragtay ayaa la qalaayo caadka laga qaada haa waan gartay Eh, muddooyinkii dambe eh, ar- ardayda jaamacadaha dhigtay iyo kuwa dugsiga hooseba meesha ugu hooseydo waxaan arkaynay in, in dadka wakiilaha qaran ay kusoo badanayeen marka ma waxaa jiro xilli iyo waqti iyo sababo dedejiyo in indhala-aantu timaado Ee, waxaa la yidhaahdaa marka laga yimaado indhala-aanta ee caadka uu keeno indhala-aanta labaad ee wax laga qaban karo ee waxa keena ee waxa la yidhaahdo refractive error ama dad u baahan muraayado inay qaataan oo laakiin aan qaadanin ilmuhu marka uu lix sano jiro ayaa laga yaabaa in uu u baahdo inuu muraayado qaato Ee, da'da ama da'da ku dhow toddoba jir siddeed jir sagaal jir haddii ilmihii aanu qaadin muraayadii munaasabka ku ahayd waxaa dhici karta indhala-aan maaragtay joogto ah inuu qofka ilmahaas yeesho sida awgeed waxaa la dhiirigeliyaa ilmuhu marka ay yar yihiin ee ay maaragtay da'da shan jir lix jir toddoba jir jiraan in ee, loo sameeyo baaritaan xagga indhaha si loo ogaado caafimaadkooda indhaha iyo araggooda si loo ogaado oo ilmaha araggiisu dhiman yahay wax looga qabto muraayadihii munaasabka ahaa loo qoro Ee, waxyaabaha runtii la odhan karo ee, way kordhinayaan sanadahan dambe dadku inay muraayada qaataan oo araggooda hoos u dhaco gaar ahaan dhalinyarada dhalinyarada waxa ugu badan waxa weeyaan teknolojiyada casriga ah ee tviyadu ka mid yihiin ee mobiladu ka mid yihiin ee gameska gameska carruurta ay ku ciyaaraan maaragtay ay ka mid tahay ay ka mid tahay tabletadan iyo kombiyuutaradan ilmuhu yaraanta ay bilaabayaan ku ciyaarayaan ama ay maaragtay ee daawanayaan tay doonto ha noqotee waxyaabahaas waa waxyaabaha keena in ilmuhu intuu yar yahay araggiisu uu aada hoos ugu dhaco Waan gartay.
Ee, Eh, doctor waxaad samaysaan eh, gaar ahaan adigu aad qabataa olole aad marba ku tagta deegaanada soomaalida meel walbay joogaan Eh, dhowaan eh, urur eh, eh, indhaha dhaqaatiga soomaaliya guddoomkan ka noqoto marka deegaanadu ma ku kala badan yihiin xanuunkan Ee, xaqiiq ahaan way ku kala badan yihiin dadka ee, marka loo eego ee, soomaaliya iyo somalilan ee, meelaha dadka xooluhu aada u cunaan ama ee, maaragtay hadhuurka ama cuntooyinka ee, localka ah ee maaragtay nafaqada leh Soomaalida ha ha ayaa indhalaantu ku yar tahay Ee, meelaha kale ee maaragtay adigu nafaqadarradu jirtana indhalaantu way ku badan tahay Ee, marka xaqiiq ahaan la eego ee, la dagaalanka indhala-aanta hal dhakhtar iyo laba dhakhtar iyo saddex dhakhtar mid wax kama qaban karo waxaa loo baahan yahay in la helo bax caafimaad oo ka shaqaysa ee, ca- daryeelka caafimaadka ummadda ka shaqaysa in la sameeyo jaamacado ay ka soo baxayaan xirfadlayaasha caafimaadka hadday noqoto dhakhaatiir takhasus u leh ee maaragtay indhaha iyo qalliinkooda iyo daaweyntoodaba oo ka bilowda jaamacadda hargeysa qaybta takhasuska iyo manhal ay iska kaashanayaan ee who iyo fima ama qayb kale oo jaamacadda hargeysa qudheeda ay kusoo biirso ah qaybta optomeriska ee cabirka muraayadaha ah labadaasi waxa weeyaan laba arrimood oo keenaya horta nambarkii ama tiradii dadkii caafimaadka indhaha ka shaqeynaya inay bataan marka waxaa muhiima in inta kale ee hadda ka shaqaysa xirfadooda caafimaad kor loo qaado oo tababara ay helaan waxqabadkooda kor loo qaado waayo indhuhu waxay leeyihiin takhasusaad kala duwan isha keliya ayaa ilaa lix takhasus oo kala duwan leh marka in lixda takhasus waddanka laga helo ayaa muhiima kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed axmed maxamuud doctor shiine oo ah dhakhtar indhaha ku takhasusay waxaanu u waramayey waryaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna balan wada dhegaysanno barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee maalin kastoo jimcaha aad dhegaysataan waa barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinayo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka suuriya ayaa lagu wadaa maalinta berri oo sabti ah inay ka dhaqan gasho markii ugu horraysay xabad joojin lagu hakinayo dagaalka shanta sano ka socday dalkaasi xabad joojintan ayaa ku timid cadaadis caalami ah gaar ahaan maraykanka iyo ruushka haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno xabad joojintan iyo shuruudaha ku xidhan waxaa inoo faahfaahinaya cabdixakiin jaamac yuusuf oo ah suxufi u kuurgala arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar xabad joojinatan beriga hirgeli doonta waxay udhexaysaa xukuumadda suuriya oo bashaar asad horkacayo iyo mucaaradka hubaysan ee waddankaas ka jira dagaalkaasoo muddo dheer u dhexeeyey labadaas kooxood oo soconayay muddo shan sano ah marka waxaan ku tilmaami karaa aniga fursad taariikhi u ah shacabka suuriya oo lagu soo afjarayo dhibaatadii ka dibay dalkaas arrinkaas waan ku tilmaami karo inay utahay maslaxad labada dhinac oo ku dagaalamaya maslaxad marka hore waxay utahay mucaaradka waddankaas oo muddooyinkii dambe dhul badan iyo deegaano badan ay gacanta ku hayeen laga qabsaday ciidanka suuriya oo isku faafiyey meelo badan oo deegaanadii ay gacanta ku hayeen sida xalab iyo aagaarkeeda dhanka kalena ciidamada suuriya oo muddo dagaal ku jiro aada u daalanna inay dagaalkaas ka nastaan oo fursad helaan iyaguna waa meesha oo ku jirtaa tan tan kale isbahaysiga la dagaalanka argixisada ama daacish oo ku fashilmay hawshoodii ahayd inay la diriraan daacish ayaa iyaguna cadays ku yimi haddaysan waddankaas xabadjoojin aysan ka dhicin inaan laga guulaysan karin daacish xabad joojinta suuriya ayaa waxaa keentay baahi badan oo loo qabay in la gargaar la gaarsiiyo dadka ku sugan dhulka go'doonka ah ee ay go'doomiyeen dhinacyada kala duwan ee ku dagaalamaya gudaha suuriya waxaa kaloo jirta cabsi badan oo laga qabay in dagaalka suuriya ay ku biiraan ciidamo ka socda dalal kale oo muslin ah sida sacuudiga oo madaxdiisu ay arrintaasi ka dhawaajiyeen arrimo badan oo la xiriirta oo arrinkaas khasbaya in waddankaas xabadjoojin laga sameeya waxaa ka mid ah in la gaarsiiyo taakulo ama gargaar bini aadan magaalooyinka la hareereeyey ee loo jeeday cuntada sida magaalooyinka quudada la dhaho iyo magaalada madaya iyo zahra magaalooyinkaasoo dhibaato weyn ka dhacday oo caalamkuna arkay waxaa kaloo jira iyadoo laga cabsi qabay in meeshaas suuriya dagaal weyn oo caalamiga ka dhaco kadib markii dowladda sacuudiga go-aansatay iyo turkiga inay ciidamo u diraan waqooyiga waqooyiga dalka suuriya halkaasoo laga baqay dagaal weyn oo inuu ka dhaco meeshaas oo ruushku dhinac ka yahay iyo dowlado kale marka maslaxad caalamiya timi oo ah in dagaalka la joojiyo oo xabad joojina lagu dhawaaqo inkastay u baahan tahay dadaal weyn iyo in caalamka iyo dowladaha labada dhinac taageera ama taakuleeya inay iyaguna isku fahmaan marka waxaa moodaa maslaxad iyo dan inay dagaalkaasu ku istaagay oo adduunka ah oo caalamiga ah tan kale wadanka turkiga oo ay kusoo qulqulayaan malaayiin ama kumanaan dadka qaxootiga kasoo barakacay suuriya dhibaato weyn ku haya oo u gudbaaya iyaguna u gudbaaya yurub taasoo dhibaato keentay oo cadaadis ku keentay in wadankaas xal loo xal waara laga gaaro tan kaleo turkigu cabsi ka qabo jabhadda kurdiga ah oo hubaysan oo rabta inay xuduudaha turkigu la wadaaga suuriya ay qabsato halkaasoo khatar turi turkiga ku gashay in nabadgelyo xumo uga timaado marka arrimo badan oo arrimaha gudaha suuriya iyo arrimo caalamiya oo iskaashaday baa keentay in xabad joojin lagu dhawaaqo hirgeli doonto maanta berri waxaana la filayaa inay la ilaalin doono oo dadaal badan awgeed oo qaramada midoobeen usoo diri doonto kuwa ilaasha xabajoojintaas oo indhindheeya kadibna loo sujiinsan doono in lala diriro si joogtaa loola diriro si midaysan kooxda daacish oo wadanka ka dagaalamayo iyadoo la xadidayo deegaanada ay xooga ku leeyihiin iyada iyo jabhatu nusra kadibna laga wada hadli doono mustaqbalka siyaasadeed ee suuriyaanka halkaasoo rajo weyn laga muujinayo in xal waare laga gaaro markii lala diriro argixisada dhibaatada weyn ku haysa dadka weynaha iyo gobolada deriska la ah iyo dowladaha deriska la ahba inkasta oo laga reebay xabad joojintan weerarada lala beegsanayo kooxaha mayalka adag ee daacish iyo jabhatu nusra haddana ma aha iyaga oo keliya dhinacyada ku dagaalamaya gudaha suuriya ee waxaa jira kooxo kale iyo dalal kale oo dano kala duwan iyagu leh taasoo ay adag tahay in la fahmo cidda sida dhabta ah isku haysata ee ku dagaalamaysa gudaha dalka suuriya shantii sano ee dagaalkaasi uu socday haddaba si aan arrintaasi faahfaahin uga helno waxaa inoo faahfaahinaya ibraahim maxamed baqbaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida islaamka kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa dhacday shan sano ka hor ayaa shacabka suuriya wixii loo yaqaana rabiic alcarabi ama arab spring ayay waxay dalbadeen xuquuq iyo xorriyaad iyo in dowladda la furfuro dowladda dadkana shaqo dhalinyarada loo raadiyo taasi dowladdu waxay uga jawaabtay gacan adag waa dowladda suuriya dagaal baa bilowday mucaarad baa afbaxay ciidankii ugu horreeyey mucaaradka noqday waxay ahayn ciidan la dhihi jiray al-jeish ulxorri oo ka koobnaa ama free syrian army askar hore oo kasoo jeeday ciidanka al-jeish alcarabi assuuri oo ciidanka dowladda suuriya marka kadib waxaa soo baxay ciidan kaloo layahay jeishul islaam marka ciidamada ugu caansan horta hore waa labadaa ciidan iyo waxaa kaloo jira ciidan kurdiyiina oo la yidhahdo al-itixaad adimoqraati alkurdi oo iyaguna ciyaaray wax loo yaqaano siyaasadda khadu taalid oo yiri war annagu carab ma nihin suuriya dowladeedana lama jirno mucaaradkan suuriyiinta oo carabta oo raba inay xukunka bashaarul asad ka qaada lama jirno oo jeishul islaam iyo jeishul xurri annagu waxaan nahay khadu taalid siyaasad saddexaad baan ciyaaraynaa dhulkay deganaayeen oo gobolka mathalan alkamishli iyo muxaafadatul xasaka ayay qabsadeen oo dhulka xuduudda turkiga xigta oo ay carab kobani ay ka mid tahay dhulkaas ayay qabsadeen maamul ayay ka dhisteen dowladdii suuriya iyo mucaaradkii carabta ahaydna sida xalab iyo ximsi xims waa la burburiyey xama dhulkaa la dhigay xalabna hadda waxaa ka qaxaya boqol kun marka dowladda suuriya waxaa soo caawiyey ururo ay isku siyaasad yihiin sida xisbullahiga shiicada lubnaan wadanka iiraan oo ay saaxiiba yihiin wadanka suuriya iyo wadanka ruushka suuriya iyo waxaa la dhihi iiraan iyo waxaa la dhihi karaa xisbullahi mucaaradka carabta ee jeishul islaam oo way ka badbaadeen ama way iska dhiciyeen hase ahaatee iiraan way way ka adkaadeen iyo ciidamadii xisbullahi hase dhul badan bayna dowladdii ka qabsadeen dagaalka waxaa bedelay markii laba bilood ka hor wadanka ruushku soo galay ruushku markuu dagaalka soo galayna wuxuu isla markii ku bilaabay inuu bombarmenti ama diyaarado culuub culus uu ku qaraaco meelihii ay mucaaradku haysteen
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad buu mahadsan yahay xuseen baraadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka bakool ayaa dhisme iyo dayactir kusoo kordhiyey xarumaha bulshada loogu adeego ee magaalada xudur iyo guud ahaan meelo ka tirsan gobolka bakool wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
goobaha dhismaha dayactirka iyo dib u habeynta lagu sameeyey waxaa ka mid ah xarumaha maamulka gobolka bakool iyo kan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iskuullo waxbarasho maxkamadda gobolka bakool cisbitaalka guud ee magaalada xudur iyo goobo kale oo muhiim u ah bulshada hay-adda d d g ayaa bixisay mashaariicda dibudhiska iyo dayactirka goobaha bulshada loogu adeegayo ee gobolka bakool faadimo cabdiraxmaan maxamed oo ah gudoomiyaha ururka haweenka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa v o a u sheegtay kahor inta aysan hay-adda d d g mashaariicda dibudhiska iyo dayactirka ka fulinin magaalada xudur inay magaalada xudur ku qabatay kulamo dadka lagu weydiinayo waxyaabaha asaasiga u ah oo bulshada ay u baahan tahay in laga taageero wali suubiday isdhexgalka arrimaha bulshada oo lalatan ladow baahadiyo iyoonay rabitaankasho meeliyo baahayi ini iyo laldhasa iyo bulshada ku dooratay wali dhistay xarunta gobolka oo dheelatiran oo weliba dayactirtay madiya dhastay oo dayactirtay alaabtay qalabshe oo kumbad eh oo quruxdiye walba damarayn gobolka ka dheeli kartay wali kala dhistay degmada osaas oo kale eh qiibaje oo kala duwana dhistay hasana qalabay wali kala dhistay iskoolaadki oo aankahay ka magabeeray shabag la ahaay wali kala dhistay xarunta isbitaalkii wiinay magaalada oo bulshadii magaalada aas aasti oo batukuku gohi faya dhamaatirtiyo jar wali kala jara guriga oo martada oo maynara marta sharafta hoolkee ya dhistay wali kala dhistay shantarkii la miiska kooyay oralka shiraay munaasabkii magaalada balooji ahaay ma dhistay dayactirtay eedi eed yalantaanada kora d d g wala aamay wal meelka yaraaw gudoomiye ku-xigeenka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool aadan cabdi abaarey ayaa isna sheegay xarumaha maamulka degmada xudur iyo kan gobolka bakool in la dayactiray lana qalabeeyey sidaasi darteed ay haatan haystaan xafiisyo bulshada loogu adeego waxaa saacidaad weyn inaga siiyey hay-adda la yidhaahdo d d g oo inoo dhistay xafiiskii degmada xudur iyo xafiisyo fara badan oo kan gobolka uu ka mid yahay dib ay u qalabeeyeen ay u dayactireen marka xafiisyadii marka laynoo dhamaystiray annagana waxaan u istaagnay sida wanaagsan ee xafiisyada aan ugu shaqayn lahayn shacabka dabeetana ka maamul ahaan waxaan go'aansan annagana inaan bandhigno aan u bandhigno shacabka soomaaliyeed in xafiisyadoodii si toosa loogu shaqaynayo saacadda laga bilaabadana geer howtiisa aysan ku shaqaynaynin maamulka ay ku shaqaynayaan xarumihii dowladda gudoomiye ku-xigeenka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool aadan cabdi abaarey ayaa intaasi ku daray sanadihii lasoo dhaafay inay halgan xoog ugu jireen sidii amniga loo xaqiijin lahaa isbeddel iyo deganaashana oo haatan xudur ka jiro waana muhiim buu yidhi xilligan maamulka in xafiisyadoodu ay ku shaqeeyaan
iminka wixii ka horreeyey waxaan la dagaalamaynay sida loo ciribtiri lahaa nimanka cadowga jihadiidka ugusi al-shabaab nasiib wanaag waan ku guulaysanay marka waxaan doorbignay in shacabkiina loo shaqeeyo loogu shaqeeyo xafiisyadii dulliga ahaa marka markii horeba dowladda ama maamulka gobolka bakool ka degmada xudurba iyagoo shaqaynayay kuna shaqaynayay geedka hoostiisa shacabka ugu shaqaynayay maanta haddii xafiisyadii dib loo dayactiray inay xafiisyadii tagaan waa wax lagama maarmaana ummadda soomaaliyeedna ay u baahan tahay marka haddii aan xaqiijinay nimanka cadowgana aan ummadda ka dheerin waxaan go-aansanay in xarumihii shacabka loogu shaqeeyo in amnigana uu howlihiisa guto maamulkana howlihiisa guto taniyo markii ay meesha ka baxday dowladii dhexe ee dalka lix iyo labaatan sano ka hor waxaa burburay adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha wuxuuna gobolka bokool ka mid yahay gobolada sida weyn ay u saameeyeen dagaalada sokeeye ee dalka ka jiray mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
hagaaga haatanna waa dhinacii ciyaaraha waxaan goordhaweyta kala sheekaystay oo inoo falanqeyn doona waryaheena maxamuud mascade oo ka hadli doona koobka loo yaqaano oruba koob
zaaraad waad umahadsan tahay koobkani dabcan waxa uu la mid yahay oo kale koobka champions league loo yaqaano haddii aan ku hormaro kooxda wadanka ruushka locomotive moscow waxay la ciyaaraysa fanabaji hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen isugeyn labada lugood marka labada kooxood ay wada ciyaareen waxaa gooltirsi kusoo gudubtay kooxda fanabaji oo saddex iyo hal kusoo baxday atletica bilbao waxay la ciyaaraysa kooxda faransiiska ee makhze hal iyo hal bareejo ayay kulankii xalay ku kala tageen laakiin atletica bilbao ayaa kusoo gudubtay labiiyo hal oo sidaasi gooltirsi kusoo baxday bayer leverkuson kooxda la yidhaahdo sport lisbon ayay ka badisay waxayna ku badisay saddex iyo hal eeisugeynna labadii lugood afar iyo hal ayay kusoo gudubtay koox yaroo iyaduna ka mid ah kooxaha ka qaybgelaya oo la yidhaahdo kanonsa oo sparks brog la ciyaaraysa saddex iyo bar ayaa lagaga badiyey kooxdaasi isugeyn afar iyo waxba ayaa ay ku hartay oo lagaga soo adkaaday lazio waxay afka ciidda u dartay kooxda galatasaray oo saddex yaal ayay kulankii xalay ku badisay waxayna kusoo gudubtay isugeyn goolal gaaraya afar iyo labo liverpool waxay la ciyaaraysay kooxda agisburg oo ay hal iyo eber dir kaga fakatay kulankii hore hal iyo hal bareeja ayay kusoo kala tageen laba iyo hal sidaas liverpool ayaa kusoo gudubtay rapid vienna valencia ayaa la ciyaaraysay oo guriga rapid vienna ayaa lagu ciyaaray afar iyo eber ay valencia ku badisay isugeyn labada lugood toban gool iyo waxba ayay kusoo baxday kooxda valencia shalka saddex iyo eber shakhtar donetski ayaa ku qabatay saddexdaa gool ayayna kusoo gudubtay kulankoodii hore eber iyo eber bareeja ayay ku kala tageen basel senatien oo faransiisa laba iyo hal ayay kaga badisay kulankii xalay laakiin isugeyn afar iyo afar gool ayay labadan kooxood ay iskula dhaceen laakiin marka la eego goobtirsiga guryaha golosha layskaga dheliyana laysu fiiriyo sidaas waxaa kusoo gudubtay kooxda basel oo guriga markay ku ceray sanatien laba gool dhalisay fc borto brusia dortman ayay la ciyaaraysay hal iyo eber kulankii xalay brusia dortman ayaa ku badisay sugeyn saddex iyo eber brusia dortman ayaa kusoo baxday manchester united shan gool iyo hal ayay kaga badisay kooxda michland ee waddanka denmark isugeynna waxay kooxda manchester united kusoo gudubtay lix gool iyo saddex gool kooxda molde iyo safiya wada ciyaaray hal iyo eber ayaa safiya laga badiyey laakiin isugeyn safiya ayaa soo gudubtay saddex iyo hal ayay kusoo gudubtay olympiacos underlack ayaa ka badisay kulankani waxaa laysla aaday sagaashankii daqiiq markuu dhamaaday soddon daqiiqo dheeriya labiyo hal ayay ku badisay kooxda underlack isugeynna waxa ay labadan kooxood guusha ku raacday kooxda underlack saddex gool iyo hal napoli oo ku ciyaaraysa gurigeeda falareal ayay hal iyo hal bareejaha la gashay sidaasna waxaa kusoo gudubtay kooxda falareal oo iyadu kulankii hore soo badisay labiyo hal ayayna halkaasi labada kooxood ay kooxda falareal kusoo gudubtay tottenham hotspur fiorentina lugtii hore hal iyo hal bareeja ayay lasoo gashay saddex iyo eber ayay habeenka xalay ahna ku badisay oo sidaasi kooxda tottenham hotspur ayaa wareega lix iyo tobanka kooxood ugu soo gudubtay dahra aad baad umahadsan tahay maxamuud
aad bay umahadsanyihiin sahra sahre ciidle iyo weliba maxamuud mascado nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha hatanna waxaad kusoo dhawaataan oo nigu macsalaamanayna codkii fanaanka maxamuud royal iyo heeskiisii lab iyo dhidig idaacaddiina intaas ayay noogu edisha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.